iyagoo caleemisaarka maanta waa runtii waa historic caleemisaar oo taariikh ah oo taariikhi ah weliba sababtoo ah ninka caleemisaaraya maanta waa nin mar rabana madaxweyne soo noqday afar sano keliyuu ka marnaa booskan afartan sano dagaal baa ku socday haddana soo noqday runtii waa madaxweynihii afartan iyo toddobaad ee maraykanka waa runtii waa doorasho taariikhi ah la imanaysana waa dhacdooyin badan oo kala duwan
waa gartay marka maanta oo kale ama caleemasaarka marka ay noqoto labaatankii january maxaa dhacaya maanta
runtii waxaa dhacaya laba arrin mid waa ko waa mid oo private ceremonial ah gudaha maadaama ay waxaa isbedelay weygii markooda loo balaangelinaya wuxuu ahaa sida caadiga traditionalka ama dhaqan ahaanta maraykanka dhici jirta waxay ahayd madaxweynaha markii la dhaarinayo waxaa lasoo joojiyaa balkaniga banaanka oo adduunka dhan ay hor yimaadaan kadibna waxaa imaaday chief justiceka oo ku dhaariya meeshaas inuu madaxweyne nimadiisi loo dhaarsho babliga iyo adduunkiiyo arkaya iyo congresski iyo cabinetkiisi oo wada dhan laakiin maadaama magaalada washington d c maanta qaboogii ugu daraa ebad uu ka dhacayo waxaa la baajiyey eventeria ama xafladihii banaanka ka dhacayay oo ah dadku banaanka istaagayay waxaa laga baqay inay qabow u dhintaan qabowga wuxuu yahay qabow extreme ah marka waxaa laga baqay in dadka qabow baaba-aan marka waa la koobay oo private ceremony oo ceremony aad u yar number aad u yar ah oo ah congresskii iyo maxaan ku dhahaa iyo iyo cabinetkiisi iyo familadoodii keliya iyoay noqonaysaa idinta ugu horeeya oo dhaarinta ah oo markuu ka baxana kadib dadkii maadaama ilaa dhowr boqol oo kun oo qof iman laheedoo la baajiyey meel qaada labaatan kun oo qof oo stadium ah ayaa la kareeyey oo adisir dadkii qaar ka mida oo nasiib u yeeshay weliba labada boqol dhowrkii boqol oo kun sidii loo kala saari lahaabaa ilaa hadda weli xujo oo weli aan final noqonin taasna labaatankaas kun oo qofna wuxuu la kulmayaa inshaalla markuu hadda dhaarintiisa ka baxo
waa garta shaafi maanta waa la dhaarinayaa madaxweynaha cusub donald trump aqalka cad ayuu mar kale dib ugu laabanayaa marka maalintan labaatanka january ee guud ahaan dalka maraykanka iyo weliba muwaadiniinta maxay uga dhigan tahay
runtii waa maalin kale oo taariikhi ah oo sidii sooyaalka nolosha wadanka maraykanka ahayd inuu madaxweyne baxo madaxweyne kala yimaado waxay u tahay maalin kale cusub iyo madaxweyne cusub iyo taariikh cusub waa maalin runtii weliba doorashada waxay ahayd doorasho taariikhi ah waayo dagaalkeeda aad buu u badnaa haddana dagaalkii meel baa laiska dhigay waxaa la noqday dad maraykana iyo madaxweynahoodii uu u yahay maraykan kii doortay iyo kaan dooranba marka waa doorasho taariikha isleeyahay wax isbedel oo bulshadu ay dareemaysa aanan jirin ilaan ahayn boolosyada qaar oo aan bini aadamka ay ku kala duwan yihiin labada xisbi marka loo fiirsho laakiin sida guud ahaan waa waa runtii taariikh aad ay usoo dhaweynayaan dadka maraykanka si weliba tantii ka horreysay waad xasuustaa oo isbedelkii hore wuxuu qalalaasaa galay oo qaar waa diidanaayeen qaar waa ogolaayeen laakiin hadda waxay ila tahay mid si wanaagsan oo hufan inay ku dhammaatay doorashadii si wanaagsan hufanna dhaarintiisa maanta socota ay ku dhammaanayso maraykankana uu galay macnaa waa cusub inuu u bariyo laga yaabo boolosyada uu la yimaada qaar badan inay wanaag badan ugu jiraan bulshada sida dhaqaalaha kobcintooda oo kale iyo marka mala ma la saadaalin kara waxyaabaha kale waxaa saadaalinaa keliya hadaladii iyo kaambeynkii hadallo badan oo kala duwanaa lagu hadlay dadka waxaa laga yaaba inay u qaataan inuu sida hadalka uu yiri kaambeenkiisi inay u dhacayaan laakiin maya waa madaxweynihii maraykanka maanta wuxuu u yahay qof kasta oo maraykana madaxweyne waana taariikh cusub oo bilaabatay waa gartay marka la dhaariyo kadib maxaa loo malaynayaa tallaabooyinka ugu horeeya ee u qaadi doono madaxweynaha cusub waxaa ugu muhiimsan hadda dadka ay isha ku hayaan waa laba arrinoo aad u xoog badan labadaba midna waa mida dadka soo galootiga ah iyo waxaa laga yeeli lahaa midna waa midan hadda twitterka xalayba go-ay sidii oo asna uu ka yeeli lahaa labadaasna tictog ha tictoga labadiina wuxuu yiri tictog oo kale haddii maanta markii la dhaariyaba wuxuu yiri waxaan sameynayaa executive order ah in se muddo sagaashan casho ah in macnaha ay sii socoto oo isbedelkan macnaha oo lagu sameeyey xalay la karsado oo dib loo soo ceshay tictok taasna rajo fiican baa laga qabaa inkastoo ay maxkamadda ugu sarreysay waddanka amartay laakiin weli madaxweynaha wuxuu leeyahay awood oo executive ah oo go-aankaasi la qaadan karo laakiin wakti limid waa limidkana waa sagaashanka casho sagaashanka gudahooda laga yaabaa policy inuu wax iska bedelo midda waa midda koowaad midda labaad waa mid sida wax laga yeeli lahaa dadka soo galootiga soo galootiga labaa loo kala qaaday marka soo galootiga waxaan ka hadlayaa ku yimid sharci darrada soo galootiga sharci darrada ku yimid laftigoodba haddana laba loosii kala qaaday kategoriyo kale la kala geeyey kuwa hadda isla maanta marka la dhaarso dagaalka lala gelayo la raafayo waa kuwa dambiilayaasha ayagoo si sharci darro waddanka ku yimid haddana dambiye galeen lana yaqaana meelahay degan yihiin iyo meeshay joogaan qaarkaan la aqoonina baaritaan lagu samayn doono yaa waxaa soconaysa muddo toddoba casho maanta marka la dhaariya ka bilaabanayso in raafka uu socon doono marka waxaa laga yaabaa dadku inay waxoogaa u qaataan qof kasta oo soo galooti ah oo sharci darro ku yimid inuu saamaysa laakiin maya siday hadda caddeeyeen madaxweynahan maanta la dhaarinayo u cadeeyo bolicigii dadkii isaga la shaqeynayaba dadka ay saameynayso waa dadka dambiile dembiyada galay laga yaabo qaarkood inaysan ahayn kuwa shalay maanta yimid kuwaa jooga tobaneeyo sano wadankaa sharci darro ku joogay marka waa dadka la taargad gareynayo oo hadda la raba in wadanka laga saaro la masaafuriyo oo deg deg isla maanta bilaabanayso waa dadka noocaasa dambiilayaasha ah dembiyada galay dembiye kala duwan ka gala wadankan ayagoo sharci darro ku jooga ugu dambeyntii shaafi adoo iisoo koobaya caleemasaarkan diyaargarow ka duwan kuwii hore ayaa ka muuqday washington d c meelo badan ayaa ayaa la xirxiray derbiyo lagu xiray ama shabaqyo iyo dhagxaan marka si loo sugo amniga marka maxaa keenay in diyaargarowgaas sidaas u adag la sameeyo ama ka duwan kuwii hore inkastoo markii dambe qabowga dartiis gudaha loogu qabanayo hadda waad la socotaa taariikhda sooyaalka markii doorashada ay socotay kambeynkiisii saddex mar yaa waxaa ismaya laba mar baa isku day dil lagu sameeyey marna waa asigii dhegta ka dhaawacmayba marna ninkii xabadda riday waxbadiisu wax ma gaarin laakiin waa kii lagu qabtay meeshii golofku ku ciyaarayay waa laba arrin laba dhacdooyin oo dhacdooyin aada u foolxun ah madaxweyne waddanka tartamaya in in la ataago marka dadkii saa sameynayay kuwa lamida bannaanka jooga ayaan dhow inala socotaa hoteelkiisa hortiisa in hotel gaari lagu qarxiyey marka dhacdooyinkaasi dabayaalka ahaa oo ah in madaxweynihii waddanka ee la doortay in la dilo ama la khaarijiyo ama laisku dayo in la dilo waxay keeni kartaa dhaawac weyn marka taas saysan u dhiciyaan waxaa la abuuray ka hortag aada u ballaaran oo xagga amnigiisa ah iyo amniga gebi ahaan siyaasiyiinta isugu imanaysa iyo dadka kala duwan oo macnaha mas-uuliyiinta kala duwan oo caalamka qaarkood ka imanaya iman doona meesha taa la alligeed bay yaa keentay in aada loo adkeeyo securityga laakiin iskuma xirna dadka in laga baajiyey babliga iman lahaa meesha waxaa looga baajiyey maaha mid securityga waxaa looga baajiyey siay noo sheegeen qabowga ba-an ee maanta dhacaya oo runtii la yiri waa negative labiiyo toban iyo kasii badan buu noqon karaa marka winjeelka lagu daro ilaa labaatan buu gaari karaa taasna qofka bini aadamka ma taagnaan kara saacad iyo saacado badan ee la taagnaanay ahaan lahayd waxaa kaloo la baajiyey meeshii maxaan ku idhahda meeshii la mari jiray soo mari jireen dadkii u feysteenaya asaga oo banaanka lagu lugeyn jiray tiina waa la joojiyey isna oo banaanka ku lugeyn lahaa marka waxyaaba badan baa isbedeleen isbedelada marka labadaasa keliya midna waa amniga midana waxaa keenay oo dadka badnaa iman jiray taariikh ahaan u iman jiray markasta dhaqan ahaan intaana la baajiyo qabowgaa keenay